halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo kow iyo soddonka mitrban fm yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin toddobylabaatanka bisha may sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo idaacaddeena saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida maamulka galmudug oo ka cabanaya in aan lagu wareejin maamulka qoondada xujayda sanadkan oo ay ka helayaan tirada guud ee soomaaliya qodobka koowaad waxaa jirtay inaan kala hadalnay wasaaradda qoondada xajka ee sanadkan soomaaliya gaasha sacuudi carabiya in xujayda ka baxayda galmudug maamulkooda iyo maaraynteeda ay nagu soo wareejiyaan oo ay noo madax banneeyaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan doorashada xubnaha baarlamaanka yurub oo xalay lasoo gabagabeeyey
runtii dadka soomaalida oo ka qayb qaatay doorashada dalka sweden waxay ahaayeen afar runtii doorasho fiicanna way sameeyeen ololo fiican way galeen ilaa hadda laakiin waxay ku xirnaa doonaan hadda axsaabtooda guusha ay gaartay ayay ku xirnaa doonaan aad iyo aadaan ugu rajo weynay haddii alla idmo in maaragta ay midkood kulley uu soo galo haddii aysan soo wada gelin waxaa kaloo aad maqli doontaan amni xumida oo saamayn ku yeelatay tirada dadka masaajidda tegi jiray ramadaanka gaar ahaana salaada habeenkii qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda aroornimo marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
codbixiyaasha kow iyo labaatan dal oo reer yuruba ayaa u dareeray goobaha codbixinta maalintii shalay si ay u soo doortaan xubnaha dalalkaasi u matalaya baarlamaanka yurub doorashada sanadkan ayaa waxaa si weyn ugu baratamayay xisbiyada midigta fog ee soo galowga necab iyo xisbiyada hantiwadaaga ee doonaya midnimada yurub oo lasii xoojiyo codbixintan oo afar maalmood socotay ayaa xalay lasoo gabagabeeyey waxaana xaq u lahaa inay codkooda dhiibtaan afar boqol lix iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool siddeed iyo labaatanka waddan ee reer yurub waxaa loo baratamayaa kuraasta baarlamaanka yurub ee toddoba boqol iyo kow iyo kontonka kursi ah natiijada ayaa meelaha qaar xalay la sii shaaciyey waxaa jiray soomaali u baratamayay doorashada oo ka sharaxnaa dalal kala duwan dalka britain duqii magaalada sheffield maajid maajid oo asalkiisu soomaali yahay ayaa ku guulaystay kursi ka mid a kuraasta baarlamaanka yurub dalka sweden waxaa ka sharaxnaa afar qof oo soomaali ah oo xalay la sugayay natiijada xisbiyada ay ka baratamayeen wixii doorashada kusoo kordha iyo halka ay ku dambeeyeen soomaalidii baratamaysay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajnabi ah ee la kulma boqorka waddanka jaban narhuto oo la wareegay hogaanka boqortooyada bishan may kowdeedii trump oo ay uga bilaabato booqasho afar cisho ah dalkaasi sabtidii ayaa waxa uu bilaabay booqashadiisa rasmiga ah isniinta maanta ah isagoo la kulmay boqorka waddankaasi trump ayaa waxaa sidoo kale safarkiisa ku wehelisa xaaskiisa melania trump waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey munaasabad weyn oo lagu qabtay qasriga boqortooyada sagaalkii subaxnimo ee saaka xilliga dalka jaban gelinkii dambe ama gelinka dambe ee maanta ayaa waxa uu trump la kulmi doonaa madaxweyne ra-iisul wasaaraha dalkaasi shinsa abe oo ay ku kulmi doonaan madaxtooyada iyagoo markaasi ka wada hadli doona dhinaca ganacsiga iyo difaaca arrimo quseeya subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dhowaan guddi ay dowladda soomaaliya u xil saartay diyaarinta adeegyada xujayda sanadkan ayaa shaaca ka qaaday shirkadihii ku guulaysta adeeg adeega xajka ee sanadkan iyo lacagaha sanadkan xajka lagu tegayo dhinaca kalena go-aamadaasi kadib waxaa soo baxaya cabasho kasoo yeeraysay wasaaradaha arrimaha diinta iyo owqaafta ee qaar ka mida maamul goboleedyada oo sheegay inaan loo madax banaaneyn maamulka qoondada xujayda goboladooda ka baxaya maamulada cabanaya waxaa ka mida maamulka galmudug wasiirka maamulkaasi ee arrimaha diinta iyo owqaafta sheekh cabdi shakuur macalin ciise albedri ayaa u waramay waryaha v waa mahadsan tahay walaal cabashadanado annaga dowlad goboleedka galmudug waxay ku saabsan tahay dhowr qodob oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya naga soo wajahay qodobka koobaad waxaa jirtay inaan kala hadalnay wasaaradda qoondada xajka ee sanadkan soomaaliya kaasha sacuudi carabiya oo gaaraya kow iyo toban kun iyo shan boqol oo xujay in xujayda ka baxayda galmudug maamulkooda iyo maaraynteeda ay nagu soo wareejiyaan oo ay noo madax banneeyaan ayaan weydiisanay wasaaradda nasiib darro wasaaradda kama aanaan helin arrintaas sidaas oo kale annagoo taas walaac ka qabna weli aanaan haynin jawaab sax ah oo wasaaraddu arrintaas ay naga siibay ayaa waxaan la kulannay in wasaaraddu mar kale tilaab ay qaaday tilaabtaas oo ah magacaaway guddiga kala saarista shirkadaha qaadaya hujayda guddigaas oo haba yaraatee wax kale ah iyo tusaale ah aan laga siinin dowlad goboleedka galmudug taasoon u aragnay mar kale inay tahay qalab iyo maaragtay arrin aan munaasab ahayn oo ku ah meelka dhacyaha maanka federaalka iyo wadaagga iyo wada shaqayn sidaas oo kale annagoo arrintaas ay taagan tahay in badanna ka hadalnay weydiinana inay saxaan ayaa mar kale tartankii qur-aanka kariimka ee la qabta bisha ramadaan ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu iyadu ay maaragtay maalgeliso oo ay ahayd in shan iyo tobankii laga furo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa dhacday in wasaaraddu haba yaraatee aysan galmudug qaybkii ay lahayd qismi ahaan aysan gacanta ka saarin oo aysan soo gaarsin intaasu markay dhacday waxaan xiriir la samaynay xubnaha wasaaradda oo wasiirka iyo dhammaan ku-xigeenka iyo suur dowlaha ay ku jiraan iyo dhammaan agaasi waxaanu weydiinay sababta galmudug ay u maqan tahay barnaamijkii tartanka qur-aanka kariimka ee lagu dhiirigelinayo ardada laguna tijaabinayo xifdiga iyo wanaagga codka oo ah khadamaadkii bulshada waxaa nasiib darro wasiir sheekh nuur maxamed xasan kama aanaan helin jawaab ku filan arrintaas laakiin nasiib wanaag xubnaha kale ee wsabaalkii ka tirsan wasaaradda si cad waxay u sheegeen inay ka xun yihiin arrintaasna ay tahay wax u gaara wasiirka wasaaradda xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan ouna asagu si cad u diiday tartankii dhuusamareeb laga furi lahaa shan iyo tobanka bisha sun taasoon u qaadana inay tahay arrin runtii nasiib darro ah lagu cuuriyaaminayo adeegii bulshada lagu siyaasadaynayo qur-aankii kariimka iyo arrimihii diinta ayadoo aan isleenahay waa arrimo adeegaysa musuqa iyo dhaqanka qabyaaladda oo aan wasaaradda munaasab u ahayn walaal gacli
sacaadatu wasiir kasaku inaad xiriiro la samayseen xubnaha wasaaradda ee diinta oqafka dowladda federaalka ma jirtaa xiriir si toos ah ka wasiir ahaan adiga aada wasiirka ula hadashay oo arrimaha si la idinkaga qanciya tabashooyinka aada qabtaan
in badan ayaan cabdulwaaxid walaal la hadlay wasiirka oo aan tiro koobnayn oo aan weydiinay in arrinta galmudug ee wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ee wasaaradda qalabaadka ka dhacaya ay naga ay saxaan si saxa oo yacni maaragtay wanaagsan ixtiraam iyo qadarinana aan u wada shaqayno mar kasta wasiirku wuxuu samaynayay ballanqaad ah inay hagaajinayaan inay isu imaanayno inaan saxayna wixii qaldamay shaqaduna ay caadi kusii soconayso laakiin nasiib darro waxay noqdeen harba caad lagu liftay mar kasta waxaan arkaynaa wasiirku ballankii inuu dhigay haddana waxaan arkaynaa tilaabo kaleo wasaaraddu ay qaadayso waxaan kala soconaa
wasiir inkastoo v o a aysan caddayn dhaba oo buuxda aysan u haynin eedahaas aada hadda wasaaradda u jeedinayso iyo wasiirkaba marka laga yimaado arrimihii xajka iyo xujayda sanadkan qoondooyinkii la siiye maamulada maamulka galmudug qoondadiisii haddii ay idinka maqan tahay xiriirna aada la samayseen wasaaraddii maxaa la idin sheegay
horta intaan ognahay haba yaraatee haddeer dhammaan maamulka waxaan weydiinay wasaaradda waxay ahayd in xujayda ka baxaysa galmudug maamulkeeda iyo maaraynteeda iyo xamlaadka dhammaan annaga ay lagu soo wareejiyaan runtii mana aysan dhicinin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee maamulka galmudug sheekh cabdishakuur macalin ciise albedri waxa uu u waramayay waryaha v o eeda cabdiwaaxid macalin isxaaq
halkaad nagala socotaan waa v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa lagu guda jiraa tobanka maalmood ee ugu dambeeya bisha barakaysan ee ramadaan dadka muslimka ah inta uu alla haleeshiyey waxay fiidkii hore dukadaan salaada taraawiixda saacadaha dambe ee habeenkiina salaada tahajudka soomaaliya oo kale amni xumida ayaa sanadihii lasoo dhaafay saameysay tirada dadkii ku dukan jiray masaajidda laakiin sanadkan waxaa laga dareemayaa isbedelo wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa xalay tegay masjid ku yaala magaalada beledweyne warbixintan ayuuna nooga soo diray sheekh mustafe axmed cilmi waxa uu ka mid yahay culimmada ugu caansan magaalada beledweyne waxa uu sharaxayaa fadaaisha ay leedahay salaada tahajudka salaada tahajudku waa salaada nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu maarata jideeyey ahna salaadaha dadka ahlulkheyrka ah ama salaatul awaabiyiin ama qiyaamuleylka sida loo yaqaano ama watirka hadduu magacaa tiraahdidba waa salaadaha dadka lagu kala saaro oo ahlulqiyaamka ee dadka aan ahayn nabiga caleyh isalaatu wasalaam jideynteedaasaa iska lahaa waxaa kaloo maarata in jamaaco lagu dukado hadda qaababka soo kordhay ayadana nidaam aada u faa'iido badan dadku maadaama inaa awoodin maarata keligood inay dukadaan waa salaad ilaahay subxaana wa tacaala in lagu dhowaado tobankan dambe oo nabigu sal alla alay wasalam uu dhexda xiran jiray habeenkao dhanna uu nooleyn jiray waxay ka mid tahay nooleyntaas habeenkii in la nooleeyo tobanka dambe ee dalabka lagu jiro maarata habeenkii fadliga badnaa ee ahaa leylatulqadarkii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhammaanteen iyo muslimiinto dhan inuu ilaahay haleeshiyo tobankan maalmood qofka muslimka waxaa laga rabaa ictikaafkii inuu masaajidka uu soo ictikaafo in habeenkii o dhan maarata dadku ay nooleeyaan oo cibaado lagu nooleeyo maarata dhafarkii iyo maarata lahwiga ma aha in cibaado lagu nooleeyo saasoo kaleeto tilaawatul qur-aanka iyo ducada iyo tadaruca iyo maarata khaatimada ramadaanka in aada loogu dadaalo insha allahu tacaala waa salaad maarata ilaahi subxaana watacaala aan ka rajaynayno in dembi dhaafkii iyo cidqigii naarta dadkii looga horeyn lahaa tobankan dambe ilaahay nagu haleeshay insha allahu tacaala macalin cali cabdi shabeeli waa khadiibka masjidka xaafadda buulaxaabley waxa uu sheegay in jameeco badan ay masjidka u timaado salaada tahajudka
masaajidka buulaxaabley salaada tahajudka waa ka socotaa waxaana la bilaabaa saacadda markii maraysa sideedda saac oo buur ah ama labada dadkase u yaqaanin ilaa iyo waxayna socotaa saddexda iyo rubiga ama sagaal saac iyo rubiga laga gaaro alxamdulilah jamaaca fiicana maanta oo kusoo tukato aada ilaa iyo maxaad ka sheegtaa dhowr saf alxamdulilah dadka si wanaagsan ay ugu cibaadaystaan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inuu naga aqbalo nagala ogolaado acmaasheenna maadaama aan ku jirno tobankii ugu dambeeyey iyo maalmihii kheyrka badnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa dhammaanteen muslimiinta meel weliba ay joogaan inuu ilaahay ka ogolaado ducada qalbigoodana ilaahay isu keena insha allahu tacaala sheekh cabdiraxmaan ismaaciil xuseen oo ka mid ah culimmada magaalada beledweyne waxa uu v o a u sheegay in dadku ay ku dukan karaan xaafadahooda maadaama salaada tahajudku aanu ka mid ahayn salaadaha faralka tahajudka nabiga macnaha waa tahajud ayad qur'aan sheegayso min allayli fatahajud bi naafilatan laka casaa an yabxta rabbuka maqaaman maxmuudan nabiga xadiis laga wariyay caaisha radiallahu canha waxay tiri nabiga wuxuu tukan jiray macnaha kow iyo toban ragcadood saddexda sideed waxaa waa saatuleyl ah iyo saddex marka witar nabiga tukan jiray in masaajidka lagu tuko in guriga lagu tukan guriga ku fadli badan yahay nabiga wuxuu yihi markaa ka yeelina guryihiinna masaajid macnaha ka dhiganaha macnaha qubuur camal ha ka dhiganaha macnaha salaada sunnada macnaha ku tukada wey masaajid lagu tukana waa ku ansixaysaa laakiin macnaha sunna wax ku fadli badan in lagu tukado guryaha ku fadli badan tahay wey macnaha fa ina afdala salaati mari fii beyti ila almaktuuba salaad macnaha tan ugu fadli badan oo macnaha ranka sunna ku tukado gurigiisa ilaa marka maktuuba salaada la fardeela ma ogi macnaha wax in la tahajiro marka waa shay marka aad u wanaagsan macnaha waxaa weeye maqaam lagu gaaraya wey nebiga macnaha wuxuu tukan jiray markaa sideed saac sagaal saac tukan jiray macnaha waxaa weye haweenka wasadkiisa dambe ayaa fadli badan tulutul aakhirka ayaa fadli badan la tukada wasaatuleylka nabiga wax ugu badnaa macnaha waxaa weye saatuleylka kow iyo toban racoo tukan jiray saddex witarka iyo sideed macnaha saatuleyl noqonaysaa saas noqonaysaa qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne ayaa waxay v o a uga warameen sida ay ugu suura gasho in xilli saq dhexa ah ay masaajidka soo aadaan iyadoo la og yahay in xaaladda gobolka aanu weli fadhin bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdiwaahab daahir sandhool degan magaalada beledweyne alxamdulilaahi waxaa noo bilowday tahajudkii waana tobankii ugu dambeysay tobankaana waa tobankii oo naarta dadka laga xoreynayey ilaahayna hanugu daro insha allah biidnillah alkariim aad iyo aad waa jirtaa cabsi waa jirtaa saaxiibkii dadkii wadnaha faraha iskitaaga guryaha war waa ani intaad u socotaa salaadu ayagoo u sheegna ciidanka dadkii salaaddaa bilaabanahan dhahna u sheego oo xilligii saacatul ijaabada tobankan tobankii nasiirada ma ahan marka ilaahayna waa fajiya annagoo iska cabsanaynaa soo baxno xalay anoo toosh iska soo hormariya soo bax laakiin sheekh mustafe ayaa waxa uu qirayaa in uu jiro isbeddel dadka u suuragelinaya inay cibaadaystaan wallahi alxamdulilah waxaa jiri jirtay zaman hadda dhexdaana waxoogaa colaadihii wixii laga soo gudbay ilaahay fadligiis aada hadda loo soo xaadiraa masaajidada jamacaadkii waxaad arkaysa dadkii aada usoo kordhay dhalinyaradii odayaashii kulli dhammaan maca dumarkii in maarata masaajida xataa meelihii lagu talagalay qaadkood ay qaadi la-yihiin alxamdulilah ilah baan ka mahadinaynaa waa nidaam aada maarata ilaahay subxaana watacaala amniga iyo nabadgelyada iyo ilaahay uu noo haleeshiyey kheyr badan baan filaynaa insha allah haddii ilah raado aada bay usoo kordhaysa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xalay dalalka midooda yurub waxay u ahayd maalintii ugu dambeysay ee doorashada xubnaha golaha baarlamaanka yurub waxaana doorashadan si weyn ugu baratamayay xisbiyada midigta fog ee soogalootiga iyo muslimiinta necab iyo kuwa kasoo horjeeda ee taageersan wadajirka midooda yurub guud ahaan sideed iyo labaatanka wadan ee midooda yurub ilaa iyo afar boqol oo milyan oo qof ayaa xaq u lahaa inay codeeyaan xalay ayaa natiijo horudhaca ay sida ay xisbiyada u kala heleen lagu dhawaaqay dalka sweden oo kale waxaa dadka u baratamaya xubinimada baarlamaanka yurub ku jira afar qof oo soomaali ah xalay markii ay goobaha codbixintu soo xirmeen ayaa qadka telefoonka ee sweden waxa uu kula xiriiray waryaheena maxamed colaal xasan axmed kaboole oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada stockholm ee dalka sweden
colaad aad iyo aada umahadsan tahay caawa waxay ahayd natiijooyinkii runtii meelo ka madan meelo badan oo ka tirsan dalka sweden waa la tiriyey si hordhacana waxaa loo sheegayaa doorashadu qaabka iyo axsaabta u kala heleen runtii doorashada sanadkaana waxaad moodaa inay ka bedelan tahay labada kun iyo afar iyo tobankii oo ilaa konton iyo kow boqolkiiba ayaa sanadkii horeeto labada kun iyo afar iyo tobankii codaysay laakiin hadda inta la tiriyey waxaa muuqata in ay ilaa saddex bersent kor u kacday runtii waxayna ku xiran tahay waktiga oo ah aada iyo aad wakti ugu muhiim ah sababtoo ah dhanka cunsuriyadda iyo axsaabta midigta ah oo kor u kacay marka dadkii dhammaay oon ka qayb qaadan jirin ayaa doorashada aada iyo aada u danaynayo ka qayb qaatay marka natiijooyinka soo baxay ilaa hadda maxay muujinayaan marka natiijooyinka soo baxay waxay muujinayaan axsaabtu runtii waxa waaye qaarna guulay ka gaareen qaarna isbedel badan ma aysan muujinin inkastoo hadda xisbiga oo kaleeto isbedel kuma usan dhicinin xisbiga cunsuriyiinta xisbiga maaragtay midigta ee fog sidoo kaleeto isagana hal kursi oo dheeriya ayuu helay xisbiga green party isagana waxaa moodaa inuu horudhac fiican ka sameeyey doorashada sanadkan welina natiijada ugu dambaysa ma aan la soo gaarinin marka axsaabta hadda artan waxay waa la tirinaya laakiin waxaad moodaa inay qaarna usa isbedel sanadkii laba kun iyo afar iyo tobanka usa ka dhicinin qaarna ay ay ay kuraas cusub heleen qaarna dhumiyeen waa gartay waxaa jiray laba qof oo soomaaliya oo baarlamaanka yurub u ordayay iyagu rajadooda a intay la eg tahay xaggeyse maraysaa doorashadoodii runtii dadka soomaalida oo ka qayb qaatay doorashada dalka sweden waxay ahaayeen afar laba qof oo ka socoshay xisbiga shaqaalaha yar ka socday xisbiga liberaalka iyo xisbi ka socday iyo yar ka socday green party ka socday runtii doorasho fiicanna way sameeyeen ololo fiican way galeen ilaa hadda laakiin waxay ku xirnaa doonaan hadda axsaabtooda guusha ay gaartay ayay ku xirnaa doonaan aad iyo aadaan ugu rajo weynay haddii alla idmo in maaragta ay midkood kulley uu soo galo haddii aysan soo wada gelin axmed qofka aan garanaynin doorashadan yurub ee baarlamaanka loo galo siday u dhacdo oo dal walba ay gaar uga dhacayso bal haddaad u sharaxdo sida doorashada u dhacdo iyo xubnaha ka soo baxo xisbiyadan ay doortaan halka ay tegayaan marka u dambeysa doorashadan doorashada waxaa weeye doorashada yurub oo dhan waxay leedahay labaatan iyo sideed wadan ayaa waxay ka yihiin ayaa waxay ka yihiin member eu marka labaatan iyo sideedaas wadan wadan kastaba waxay kasoo qeyb waxay soo dirsanayaan dad matala dalkooda dalkaasna marka waxa waaye qof axsaabay ka imaanaysa adduunyadan wax ugu dhaqmaama siyaasadda waxay tahay ideology waaye xisbiyadu marka markay bristol tagaan brussels markii ay tagaan xisbi kastaba wuxuu la kulmayaa ama qeyb uu garab u noqonayaa xisbigii kaleeto oo yurub oo ay maaragtay isku ideologyga ahaayeen marka wadankaana waa lagu kala qaybsan yahay qoloba siyaasaday wadataa siyaasadaasuna waxaa wadamada aan joogno oo kale hadda saameyn waxaa ku yeelanaya runtii ama ha noqoto dhanka environmentalka ha noqoto dhanka migrationka ha noqoto dhanka iskuullada ha noqoto siyaasadan hadeertan oo ha noqoto technologygan cusub ha noqoto siyaasada e u waxay hoos ugu soo daagdegaysaa wadamaday ay hoos ugu soo daagdegaysaa runtii saameynna way nagu yeelataa dhan gobol dhan nationaala iyo dhan lookala intaba siyaasadda halkaas ugusoo dadka aan dirsanno marka waa dadka codkooda ka muujinaya e u su-aalaha waddan kasta u baahan yahay ama internationallyba ha noqoto xisbi kastaba wuxuu isku dayahay inuu e u ka gado su-aalihiis ugu fiican marka dadka aan dalbano oo hadda hadda soomaaliya hadday soo galaan oo kale faa'iido badana waxay ugu jirtaa dadka madowga oo laga tirada badan yahay dadka runtii wadamada africa siyaasadda e u badana aad iyo aad waxay ay focuska hadda u saareen wadamada africa oo shidaalada iyo maaragtay beeraha iyo environmentalka iyo iyo dhankan oo deeqaha oo dhan sidoo kaleeto tahriibka wadamadan hadeerta sida xisbiga green party oo kaleeto su-aalahooda waxaa ugu badnaay in la tuuro faraha laga qaado heshiiska dublin oo ahay dhalinyaradu markay ka yimaadaan talyaaniga yimaadaan dadku ay yimaadaan oo dublin faraha looga qaado talyaaniga halkaa marka yimaadaan sharcigii loo diido oo dal dalalka dib loogu celiyo kuwaas oo kaleeto waxay doonayaan in la in la in maaragtay la tirtiro sidoo kaleeto in la sameeyo free ralls yacni dhaqdhaqaaq oo dunida ah oo aan oo dadka loo fududeeyo inay wadamada yimaadaan xaduudahan la xiray in la furo oo dadkii sharciyadii dib laiskugu keeno familada kala maqan oo kaleeto in yurub loo fasaxo sidoo kaleeto hadda diyaaradahan oo ama ama kiica tirada badan bixiya in la yareeyo oo tareemadoo kaleeto laiskugu furo inay dadku socdaan marka qolo kastaba waxay wadataa su-aasheeda su-aasheeday kala yimaadeen dalkana waxay geynayaan e u marka saameynaya waxay nagu yeelanaysaa dalka guud ahaan gaar ahaan mataqaanaa gobolada iyo degmooyinka intaba kaas waxaa u ahaa axmed kaboole oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada stockholm ee dalka sweden wuxuu u waramayey waryaheena maxamed colaad xasan natiijooyin hordhaca oo soo baxayna waxa ay sheegeen in dadkii soomaalida ay tartamayay maajid maajid oo ka mid ahaa islamarkaana ah meeyarka sheffield dalka britain in uu ku guuleystay kursigii uu tartamayay wixii warar ee kusoo kordhay doorashooyinka yurub idaacadeena soo socda ayaad kaga bogan doontaan
wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaad sariif ayaa u sheegay wariyaasha intii uu ku guda jiray booqasho saacadood ah oo uu ku tegay magaalada baqhdaad shalay ee dalka ciraaq in iiraan ay jawaab ka bixin doonto wuxuu ugu yeeray gardarrada maraykanka ee isugu jirta midda dhaqaale iyo midda militari isagoo intaa ku daray in iiraan ay weli addeecayso heshiiskii caalamiga ahaa ee nucleerka ee kii ay saxiixday wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq maxamed cali xakiim ayaa isna sheegay in baqhdaad ay ka soo horjeedo cunuqabateynada saaran tehraan laakiin ay diyaar u tahay inay door dhexdhexaadin ah ka ciyaarto arrinta waddankaasi wariyaha v o eda edward iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira falastiin axmed iimaan istuudiga ugu heleysa ayaa inoo soo jeedinaysa
dumarka aniga oo kaleeto ah waxa ay doonayaan inay qurux badnaadaan booqasho uu afartan iyo siddeed saacadood ku joogay magaalada baqhdaad wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jafaad sariif ayaa waxay daba socotay dibadbaxyo ay maalmahanba dalkaasi ka oogayeen taageerayaasha wadaadka shiicada ah muqtada assadr kuwaasoo ku baaqaya in si nabadgelyo ah lagu xaliyo xiisada iiraan iyo maraykanka u dhexaysa shir jaraa-id oo axadii shalay ay wada qabteen dhiggiisa ciraaq ayuu master sariif ku adkaystay in xukuumadda dahraan ay weli addeecayso heshiiskii ay kii la gashay shan dal oo ah quwadaha bamka atomikada ku hubaysan iyo jarmalka laakiin waxauu intaasi ku daray in iiraan ay jawaab ka bixinayso tallaabo kasta oo dhinac militari iyo dhaqaalaha oo ay washington ku waxyeeleynayso iiraan
iiraan waxay iska difaaci doontaa dagaal kasta oo lagu soo qaado dhaqaal ahaan iyo militari ahaanba dagaalkaasi oo ujeedkiisu yahay in dhibaato loogu geysto shacabka iiraan iiraan waxay ku jawaabi doontaa iska caabin iyo weliba awood
sariif ma uusan faahfaahin waxa ay noqon doonto tallaabada iiraan iyo awoodda ay uga jawaabi doonto arrintaasi wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq maxamed cali xaakim ayaa isna ku adkaystay in baqhdaad aysan taageeraynin waxa uu ugu yeeray tallaabo hal dhinac ah oo ay qaadatay xukuumadda washington laakiin waxa uu sheegay inay doonayso diyaarna u tahay inay dhexdhexaadin markaasi ka gasho oo ay u kala dab qaada iiraan iyo maraykanka marka ay laga maarmaan noqoto
أننا ضد الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة نحن لا ciraaq نرضى way ka soo بهذه horjeedaa tallaabada halka dhinaca ee ay xukuumadda washington qaadanayso waxayna taageersan tahay dalka ay deriska yihiin ee iiraan laakiin waxaan diyaar u nahay inaan dhexdhexaadinno labada dhinac marka ku habboon
wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq caadil cabdilmahdi ayaa isna goor sii horreysay oo toddobaadkan ah waxa uu sheegay in bakhdad ay wafdi u diraysay magaalooyinka washington iyo dahraan si ay gacan uga geysato dejinta xiisadaha oogan
نبحث مع الجانب الامريكي ونبحث مع الجانب الايراني ciraaq ونرسل waxay la وفود في hadlaysaa العلاقات.
labada dhinac ee maraykanka iyo iiraan waxayna wafdiye u kala diri doontaa waddamo badan oo ay ku jiraan maraykanka iyo iiraan si ay hormuud uga noqoto dadaal xiisadda lagu qaboojinayo
master xaakim ayaa muujiyey axaddii shalay inuu qorsheynayo inuu ka qayb galo shirweynaha carabta ee lagu wado in soddonka bishan uu ka dhaco magaalada meka ee dalka sacuudiga si uu madaxda carabta ugala hadlo xiisadda gobolka ka oogan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga salmaan ayaa shirkaasi ugu yeeray madaxdan waddamada khaliijka kuwa carabta iyo kuwa muslimiinta ah dadka ka faallooda arinka gobolka oo la hadlay telefishinka uu sacuudigu leeyahay al carabiya ayaa tibaaxay in bakdaad ay xiriir fiican la leedahay sacuudiga islamarkaana ay fariin diblomaasiyadeed oo ku aadan iiraan ay u gudbin doonto riyaad iyo wadamada kale ee khaliijka carabta intii uu wasiirka arrimaha dibadda iiraan sariif uu booqanayay bakdaad ayuu wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iiraan cabaas cali aragji waxa uu safar diblomaasiyadeed uu ku maray wadamada cammaan kuweyt iyo qatar brofesor qatar abudiyaab oo maadada sayniska ka dhiga jaamacadda baris ayaa u sheegay v o eda in iiraan ay doonayso inay laba dhinacba la hadasho oo maraykankana ay u jawaabto dhinaca kalena ay dalalka carabta la hadasho
Les Iraniens, parfois, ils jouent un double langage, essayent de, de faire des pressions, et en même temps, ils ont un message un peu idyllique en disant...
iiraan way laba aflaynaysaa dhinac waxay ku adkaysanaysaa in ay xal nabadeed iyo xiriir dheelitiran ay ka raadinayso waddamada carabta halka ay dhinaca kalena weeraro u geysanayso maraakiibta imaaraadka carabta iyo dhuumaha saliidda ee sacuudiga iyadoo adeegsanaysa maleeshiyada xuutiyiinta yeman ee ay taageerto xisbullah iyo maleeshiyada kale ee hushd si ay u godoomiyaan dalka sacuudiga warbixintii wariyaha v o da cid wadiireyneen oo ka soo diray magaalada qaahira falastiin axmed imaalo suudiyahan ugu helisa ayaa inoo soo jeedinaysay haatana waxaa inoo xiga mid ka mid a qasaa'idka ramadaanta aan ugu talagal
isninbaad ka dhalato adduunyada xuskaagii ololaa ka dhacayo codka macaan cabdulaahi suulfa heeste ergadii furqaan idaacaddeenii aroorima ayay gabagabo ahayd waxaa idinla socodsiinayay maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii daan intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
arladoo dhangaaro onkodkiyo hilaaca aragiyo wax maqalkii ashqaraar ku ridaayo addoommaha dhammaanba abshirqaha la yidhiyo intaa hadda duushiyo idin la bardu